I am Nikki Strong, and this is VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah tobanka bisha abril ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dood ku saabsan dowrka dhallinyaradu ku leeyihiin horumarinta bulshada dhalinyaradu way ka duwan tahay dhalinyaradii mxuu ahaa shantii sano hore aan soo dhaafnay dhalinyarada hadda waxaa arkaysaa dhalinyaro fara badan oo doonaya inay mxuu ahay buwaag soo bandhigaan hal abuura ka samaynaya dhalinyaro oo arrimahaas siyaasadda ku biiraya falanqeynaya dhalinyaro galay kaaminirada noqday mxaa arrimaha bulshada arrimaha siyaasadda heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida saraakiisha ciidamada dalka afghanistan ayaa sheegay in kooxda taalibaan ay dileen ugu yaraan sagaal askari oo ciidamada ammaanka ka tirsan taalibaan ayaa sidoo kale nolosha ku qabatay saddex iyo toban askari weeraradan ayaa ka dhacay gobolka hiiraat oo u dhow xadka iiraan gudoomiyaha gobolkaasi sayid waxiid ayaa v o eda u sheegay in kooxda taalibaan ay weerareen laba saldhig oo ku yaala agagaarka xadka u dhexeeya afghanistan iyo iiraan booliska caalamiga ah ee interbol ayaa sheegay in howlgal caalami ah oo ay qaadeen ay ku soo qabteen in ka badan boqol iyo konton qof oo ah dad wax tahriibiye iyo magafayaal howlgalladan ayaa lagu badbaadiyey ilaa iyo shan boqol oo qof oo la rabay in la tahriibiyo interpol ayaa sheegtay in howlgalkan ay si wada jir ah ay uga fulisay ilaa iyo afar iyo labaatan waddan dadka ay magafayaashu haysteen ayaa u badnaa dad lasoo qafaashay oo la rabay in xoog ay ugu shaqeeyaan dad kale ama magafayaashu ay dib u iibiyaan warkii dunida ayaa dhegaysateen haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a barnaamijka toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin isbeddelka bulshada waxaana igala qaybgeli doonaa cali axmed maxamuud agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee magaalada boosaaso iyo shaakir cabdulaahi ducaale oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso ugu horeyn barnaamijkan waxaan kusoo dhoweeyey cali axmed maxamuud bismillahi raxmaan raxiim aad baa umahadsan tahay soo kale waxaan umahad celinaya barnaamijka doorka dhallinyarada soo kale waxaan umahad celinayaa shaakir oo ah nin dhallinyara firfircoon oo barnaamijka nagula jira intaa ka bacdi haddaan barnaamijka u gudagalo saan la wada soconno doorka horumarka bulshada dhallinyarada dabcan xilliga maanta lagu jiro waa xilli xasaasi ah sidoo kale ka soomaali ahaan waxyaaba badan oo waxaa jiraan kaga duwannahay caalamka kale ama waddamada kale soomaalidu runtii waa dad maxaan ku rahdaa firfircoon xilliga maanta lagu jirona dabcan soomaalidu way horumartay oo xagga aqoonta hadday noqoto iyo hadday noqoto xagga maxaan ku rahda la socoshada caalamka dhallinyaradu dabcan waa lafdhabarta ummadda soomaaliyeed barsentaji ahaanna waxay ka tahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan maxaan ku rahda bulshada soomaalida runtii horta waxay ku xiran tahay dhalinyaradu way badan tahay wayna noocay badan tahay laakiin waxay ku xiran tahay dhalinyaradu kolley doorkoodii hadda maanta ma muuqdo saan dareemayno oo wax badan baa ka maqan laakiin waxay ku xiran tahay qofka dhalinyarada oo maanta jooga soomaaliya xogta iyo maxaan ku rahday uu hayo iyo qaabku u wacyigashan yahay soomaalidu hadday noqoto dowlad ahaan iyo shacab ahaan dabcan waa dad u nugul maanta wax walba hadday noqoto arrimaha bulshada dhinac walba saa darteed doorkii dhalinyarada waxaan ohan karaa maanta ma muuqdo sababa soo socda awgeed dhallinyaradii oo maxaanku idhahdaa mentaalitigeeda ama qaabkii u fekeraya qaab fekerkooda uu ka duwan yahay qaabka loo baahnaa sidoo kale waxaa laga yaaba maanta dhallinyaradu inay aanay samayn cilmi baaris ama qofka waxa la dhawa waxa qofka biniaadanka waxaa laga rabaa oo aqoonyaanka ama dhallinyarada ah ama muwaadinka ah inuu wax kasta oo ka jira deegaankiisa ama dhulkiisa ka jira uu ogaado xog dhammaystirana ka hayo maxaanku idhaahdaa cilmi baarisna ku sameeyo marka waxa dhici kara inuu soo baxdo dhibaatooyinka jira waxyaabaha la raba in wax laga qabto maxaanku idhaahdaay iyo daldaloolada jira waxa laga yaaba intaa inaan dhallinyaradu iskuba mashquulinba oo dhallinyaradu laga yaaba inay waxyaaba kale ku mashquulsan yihiin dhallinyartu maanta waxay u badatay fadhi ku tirar oo waxa laga yaaba maanta maxaa la yidhi iyo maxaanku idhahdaay xaggee ka dhacday xagee ka baxday keliya inuu ku mashquulsan yahay gebi ahaanba horta doorkii dhallinyarada wax way ka jiraan laakiin intii badnayd oo laga rabay ma muuqdo
waaya shaakir cali waa dhegeysanaysa arrimaha bulshada dowladda hoose magaalada boosaaso doorkii dhallinyarada waa uu ka maqan yahay arrimaha bulshada marka arrimahaas maxaa u tiirinaysa adig bismillahi raxmaan raxiim aad baan u salaamaya una mahadsantihiin agaasime cali iyo yuusuf barnaamijka daheynaya haddaan u galo qodobka xasaasiga doorka dhallinyaradu ku leedahay arrimaha bulshada horta bulsho waxay ku horumartaa ama ku hana qaadaa hadba siday u midaysan yihiin wada shaqeeyaan dhallinyaroodu bulsho aan lahayn dhallinyaro ka dhisan caqliga iyo maanka ma samayso horumar ballaaran dhallinyaradu inay ka qayb qaadan weydo arrimaha bulshada sida dowladaha hoose waxaa keenaya in dhallinyaradii aysan mxuahay lahayn wacyigelin fara badan inaan mxuaha lagu baraarujin muhiimadday leedahay in lala shaqeeyo dowladda hoose ama lala shaqeeyo arrimaha bulshada laakiin midaynta dhallinyarada oo laga mideeyo caqliga waxay keenaysaa horumar waa dareemaysaa s w l fikirkeedii waxaa lahaa dhallinyara lahaa saddex toban dhallinyara waatay sameeyeen xornimo waatay sameeyeen kacdoonna cajiiba horumarsan oo hadda ilaa hadda iminka laga qaato tusaalooyin marka dhallinyartu waxay u baahan tahay in la dhiirigeliyo in wacyigelin loo sameeyo in la jiheeyo in la tuso macnaha ay leedahay in la mideeyo dhankooda cali baan siinaya cali aad ba u dhaliisha dhallinyarada ee xilligan maadaama aad tiri gaabis weeye arrimaha bulshada dhexdooda ay ku leeyihiin marka maadaama adiga tahay arrimihii bulshada ee dowladaha hoose soo ma haboone in dhallinyarada la wacyigeliyo shirar loo qabto lagu jiheeyo dhanka wanaagsan si ay bulshada iyagana ay usii tabantaabiyaan yuusuf aad ba maadsan tahay run ahaantii de dabcan wax fiican waxaa jira in la sheego oo maanta gebi ahaanba dhalinyarada doorkeedii meesha uu ka maqan yahay saa darteed dhalinyarada maadaama waxaan u canaanaynaa runta ugu sheegaynaa inay doorkooda qaataan inay ogaadaan in doorkooda meesha ka maqan yahay dabcan annaga ka dowlad hoosaan iyo ka dowlad ahaan ee magaalada boosaaso waxaa jira brograamo aan u talagalay wacyigelinta dhalinyarada sidoo kale waxaa jira qorshayaal badan oo hadda noo maxaanku dhaha ballaangaraysan oo aan rabno inaanu dhallinyarada ugu qabno kulanmo ballaaran oo si laysugu ogaado ama maxaanku rahday laysugu looga tashado ama wax lasaga wadiiyo doorka dhallinyarada haddeer waxaa jira xoogaa wati waqtiga hadda lagu jiro waqtigii dambe xoogaa uu ka fiican yahay waxaa dhici kara waxaa arkaysa boosaaso brograamo badan oo ka qayb galay oo lagu qabtay magaalada boosaaso iyo maxaanku rahday xaflado ama qorshayaal barnaamijya dhalinyaro qabanayso badan fara badan barnaamijyahaas loo qabanayo hal abuurayaal dhallinyaro hal abuura oo maxaanku rahday kuwa qoraaya ah kuwa buug soo bandhigaya haddeer maalin dhuuso waxaan kaga qayb galay hoteelka ciite dhalinyar badan oo maxaan ku rahday waxay soo bandhigayaan buug waxay soo bandhigayaan hal abuura kuwa awaanina markii dhallinyaradu ay isku dayaan inay maskaxda tuujiyaan wax badan bay qaban karaan dabcan kuwa wax qabta way jiraan laakiin kolley waxay u baahan yihiin dhallinyaradu in la wacyigeliyo in dhallinyaradu maxaan ku rahday la abaabulo in dhallinyaradu ay samaystaan platform ay isugu yimaadaan ama ku doodaan in dhallinyaradu isku jaha u jeesadaan sidoo kale qofka markii wacyigiisa imaankiisa uu joogo oo qofka habfikirkiisu qof uu dhisan yahay waxay ka qayb qaadanaysaa wadankii maaragtay beri ka maalin qofka markuu xil qabto ama beri ka maalin markuu maxaan ku rahay mas-uuliyad qabto inuu ku abaalgareeyo aqoontiisii iyo maxaan ku rahday xogtiisii iyo marka saa darteed waxaa soo jeedan dhallinyaradu inay fikirkooda bedelaan qofka dhallinyarada inuu xog dhammaystiran wadan ka hayo inuu wax walba ku sameeyo cilmibaaris ama daraasaad si uu u ogaado dadaloolada jira iyo cilada jira meelaha lasaga soo dhacay iyo waxyaaa laga gaabiyey saa darteed dhallinyarada waxaan u soo jeedinaynaa inay nin walba oo dhallinyaro ah oo aqoon-yahana oo puntland ku nool ama soomaaliya ku nool inuu sida si mandiqiga u fikero inuu si waaqiciga u fikero inuu ogaado maxaa lagaga baahan yahay doorka waa maxay maxaa ka gaabisay maxaana ka dhibansa marka saa loo fikero oo maxaan ku rahday qofku soo afkuro dabcan waxa laga yahay wax badan inay qabsoomi karaan inahaasaan kusoo gogbanaya doorkiina idinka arrimaha bulshada ee dowladda hoose muxuu yahay idinku maxaa shaqo ah oo aad bulshada iyo weliba dhallinyarada aad uga qabataan arrimaha bulshada ee dowladda hoose daba anaga doorkayu waa door iska cad oo mandate baan leenahay anaga haddeer ka agaasim ahaan agaasima waxda arrimaha bulshada dowladda degmada boosaaso waxay ka mid tahay waajibaadkayga maxaan ku rahday shaqo maadaama aan waxda ka shaqaysa arrimaha bulshada dabcan waxyaabaha ka qabanay waxa ka mid ah ama waxyaabaha hadda aanugu maxaan ku rahday naga qabsan waxaa ka mid ah in isku xirmato dowladda hoose iyo dhallinyarada magaalada boosaaso oo dabcan laga yaaba waayadii hore ina gaab ku jiray ama xiriir aani lahayn saa la socoto dowladda degmada boosaaso waxyaaba badan oo isbedel baa ka dhacay agaasimayaasha haday noqoto iyo haday noqoto maxaan ku rahday dhinaca fulinta hadday noqoto maxaan ku rahday golaha deegaanka intaba waxaa shaqooyinkaas maxaan ku hadda gacanta ku haya loo wareegay maxaan ku rahday dad aqoon-yahan oo dhallinyaro ah saas waxaan uga faaidaysanay in dhallinyaradii iyo dowladdu is isku xirmaan in maxaan ku rahday waxa weeyaan shirar balaaran oo kulamo la qabto in la doodo xitaa jaamacadaha brograamaha kuqabana baa jira oo ah doorka maxaan ku idhahday dhallinyarada ay ka qayb qaadan karaan dowladda ay ka qayb qaadan karaan maxaan ku rahda waxyaabaha gaababka jira sidoo kale waxaa jira doodo aan ku qabanay jaamacadda boosaaso oo ahaa maxaan ku idhahday qaabka shaqaalaysiinta dhallinyarada maadaama ay ku jirto shaqaala-aan baahsan waddanka jirto waxyaabahaas oo dhan baa maxaan ku idhaahday hadda noo socda waxaan rajeynayna insha allah in ay noo soo socdaanin in xiriirka maxaan ku rahday dhallinyarada iyo dowladda hoose ay noqdo mid boqolkiiba boqol in laisku xirmo dabcan annagu dee cid kale uma shaqeyno dabcan dhallinyarada iyo dadka deegaanka iyo bulshadaan u shaqeynaa bulshadaanu ka midnahay bulshadan kasoo dhex baxnay saa darteed wax kasta oo jira in la isla adraskareeyo in la isla maxaan ku raha laga doodo si markaa wixii baahidii markaa jirta iyo kaalintii markaa maqan si wada jir looga qayb qaato dabcan waxaa jira tababaro maxaan ku rahday hoolka dowladda hoose loogu qabto dhallinyarada maxaan ku haday tahay waxaa jira brograam ah maadaama jaamacado badan ku yaala magaalada boosaaso jaamacadahaas waxaa kasoo baxa dhalinyar fara badan dhalinyartaas maadaama dee dowladda hoose hadday tahay guddiga fulinta oo kale hadday tahay hadday tahay agaasimayaasha maadaama ay joogaan dad aqoon-yahan oo dhalinyaro ah oo dabcan dhalinyaradii ka mid ah xiriirkoodunu yahay mid dhow oo iska warhayaan waxaa jira kulamo loo qabto maxaanku dhalinyarada shaqadoonka ah oo tusaale ahaan waxaa loo kaloo la sameeyaa inay xafiisyada noogu yimaadaan inayna soo booqdaan in ciddii markaa volunteer u baahan oo raba inay shaqada ku barato ay diyaar loo yahay lasoo dhaweeyo ay maxaa wax badan shaqada ku bartaan in inay in badan oo ka mid a dhallinyarada jaamacadaha kasoo baxday ay meesha ka shaqeeyaanin in xiriir dhow aan yeelano in kuwo badan oo maxaan ku dhahdaa badanaaba deer dhallinyarta markay sameynayaan researchka ama cilmibaariska sameynaya wax badan aan wada qabanno haddii tahay dhanka caafimaadka haddii tahay dhanka waxbarashada iyo dhammaan arrimaha bulshada waxyaabahaas dhan baan wada qabanaa dabcan waa meel u furan dhallinyarada iyo dhammaan bulshada magaalada boosaaso wax walba maxaa uga baahdaan ay ka heli karaan mar kasta xiriir dhow baana naga dhexeeya iyo wada shaqayn baahsan waan sii wadan insha alla gabagabada barnaamijka madasha dhallinyarada ayaan soo gaarnay shaakir dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa ka mid tahay ma u malaynaysaa dhallinyarada hadda jira xilligan in ay si aadah ugu tafaxeeteen inay u istaagaan wacyigelinta arrimaha ee bulshada weliba dhallinyaradiina waxbartay ee xilligan fow dhallinyaradu markan waxaa jira kacdoon ka duwan kii hore oo kacdoon bositif ah kacdoon ku qalabaysan aragti iyo cilmi kacdoon ku qalabaysan afkaar iyo midayn dhalinyaradu way ka duwan tahay dhalinyaradii maxaa shantii sano hore aan soo dhaafnay dhalinyarada hadda waxaa arkaysaa dhalinyaro fara badan oo doonaya inay maxaa buwaag soo bandhigaan hal abuura ka samaynaya dhalinyaro arrimaha siyaasadda ku biiraya falanqeynaya dhalinyaro galay kaaminirada noqday maxaa arrimaha bulshada arrimaha siyaasadda runtii dhalinyaradu markan waxay fahamtay waaqiciga in dhalinyaradu boqolkiiba seventy five percentage inay wadanka wadankoodu yahay inay wadanka iyagoo ugu xoog badan yihiin waxay fahmeen bulsho kasta inay ku horumarto dhalinyaradu hadba si u dhaqaaqdo marka waxaa jira dhalinyaradu aad bay u horumarsan tahay aad bay uga duwan tahay dhammaan waxaa jira arday iyo dad maxaa aqoon-yahan oo jaacnada soo dhameeyo magaalada jooga runtii iyaguna aad maxaahay uga shaqeeya horumarinta arrimaha bulshada oo runtii hadday ku cabiri lahaayeen dhinaca social media hadday tegi lahaayeen dowladaha hoose marka dhalinyarada hadda waa bogaadinayaa waxaana muujinayaa oo kirsanahay inay ka horumarsan yihiin kana casriyeysan yihiin dhalinyarada horaan soo dhaafnay ma jiraan marka mararka qaarkood in caqabado ay la kulmaan dhalinyarada waa jiraan caqabado dhowra oo dhalinyaradu kala kulanto arrimaha bulshada laakiin ma badna keliya waxaa meesha jira in muxuu ahay mabda ah in la tixgeliyo kala aragduwanaanshaha afkaarta oo laisdhaafsadaa badanaa waxay keentaa in khalad loo fahmo nin dhallinyaraha oo fikirkiisa cabiray ama aragtiisa ku cabiray social media ama ku cabiray meel madala in si khaldan loo fahmo waxay ka mid tahay caqabadaha dhallinyarada haysta laakiin dhallinyaradu waxaa ka muuqda hadda horsocod iyo inaysan wax u joojinayn iyo inay horumar samayn doonaan maxaa ahay saddex sano soo socota insha allah cali wuxuu sheegay in dhallinyarada xilligan ay aada diiradda u saarayaan arrimaha doorashooyinka iyo weliba siyaasadda marka maxayse odhan kadhaa dhallinyarada waa ay ka weecisay inay dadku wax u sheegaan una jihaystaan dhinaca siyaasadda dhalinyaradii waxay hadda fahantay oo in badan ugu celceliyey mustaqbalkii berri waa tihiin mustaqbalkii berri waa tihiin wax soo barta marka dhalinyaradu waxay tijaabinaysaa doorkooda inay ka qayb galaan siyaasadda dhalinyaro fara badan oo wax soo bartay aa jira hadda siyaasadda galay arrimaha bulshada ka shaqeeya dhalinyaro badan baa jidho oo hadda muxuu ah aan rajeynayn inay galaan siyaasadda laakiin u fahmay markay noqdaan ritaayr kale la goro laakiin dhalinyaradu in hadda gasho siyaasadda arrimaha bulshada ka shaqeyso runtii waxay muhiim u tahay mustaqbalkooda dambe waana u khibrad iyo waayo aragnimo inay hore u socdaan baan rajeynayaa maxaa ka mid a marka shaqooyinka dhalinyaradu ay ka dhex qabtaan arrimaha bulshada magaalada boosaaso dhalinyaradu waxaa jira ururaa jira waxaa jira dhalinyaro la shaqeeya dowladda hoose ururada jira waxa weeye inay jiraan ururo badanaa ka shaqeeya wacyigelinta tusaale ahaan xanuun baa jira covid nteen la dhaho dhallinyaraa jidha is ururisay afkaar wadaagay oo dadkii waxu qiiminayaan muxuu ahaa facemaskii weji muxuaha afdaboolkii shaambadii waxaa lagu farxalinayay waxay ka mid yihiin dhallinyarada ka shaqeeyey fahmay arrimaha bulshada waxaa jira dhallinyaro iyaguna la shaqeeyay dowladda hoose oo si volonteer la shaqeeya hadday noqoto wacyigelinta arrimaha arrimaha bulshada siyaasadda dhaqaalaha hadday noqoto muxuu ahaye arrimaha in dhalinyarada qeybta dumarka in doorkooda qaataan marka dhalinyaradu badanaa saameyn fiican bay ku leeyihiin dhanka ururada iyo dhanka arrimaha bulshada
ugu dambeynta marka maxaa fariina oo dhalinyarada ku dhegeysanaysa shaakira aada uga tegi lahayd adig iyo cali dhalinyaradu dhalinyaradu dhankayga waxaan fariin ugu tariyaa maanta waa maalinteennii waqtiga waa waqtigeennii aynu ka faa'iidaysano hadba siaynu u midaysannahay oo fikirkeenu u midaysan yahay baynu u dhaqangelaynaa adduunyada iyo waddankeenaba saamayn ugu yeelnaynaa markastoo aynu aragti leenahay aragti ka midaysannaha waa markastoo aynu horumar gaarno markastoo aynu kala jihaysanno kala shakinana waa markastoo dhexdeenu ku dhawato faraaruq aan midaysnaano meel walba aynu joognaba insha allah waxaan sidoo kale fariin u dirayaa dowladaha maamulada iyo dowladda federaalka aba dhallinyarada in la maalgashto waa doorkoodii maanta waxaa adduunka lagu horumaray maalgashi in dhallinyarada lagu maalgashto fikir iyo caqli iyo wada shaqayn waxay saamahaysaa dhalinyaradu inay fahmaan doorkooda waxaa mar labaad iyo mar saddexaadba fariin u dirayaa maamulka iyo dowladdu in dhallinyarada la maalgeliyo in dhallinyarada maxaaha lagu taageero in aqoontooda maxaaha la tixgeliyo in afkaartooda la dhegaysto in lagu tixgeliyo mabda ay aaminsan yihiin in lala shaqeeyo insha allah guud ahaan dhegaystayaal toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a anigoo yuusuf maxamuud yuusuf ayaa halkan barnaamijka idinkala socodsiinayey intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaynu la socodsiinayaa nuur bukhaari
aan ku bilownay ee kulan ka tirsanaa horyaalka premier league ingiriiska ayaa jimcihii shalay dhacay waxaana uu dhex maray fulham iyo wolfis gooli eber waxay guusho ku raacday kooxda wolfis goolka keliya ee ay ku badisay wolfis waxaa u dheliyay ciyaaryahan tariyore ciyaaraha kale sabtida iyo xadda ayay dhici doonaan kuwa dhici doona galabta iyo caawawa haddii aan fiirino manchester city ayaa la dheeli doonta leaders united galabta xiliga geeska africa liverpool aston villa ayay la dheeli doontaa crystal balacena waxay caawa fowda diri doontaa kooxda chelsea ciyaaraha xadda dhici doona ee ingiriiska haddii aan eegno waxaa ka mid ah banley iyo newcastle oo beri galab dheelaya westham lester city ayay is arki doonaan ciyaarta uga xiisaha badan tottenham iyo manchester united ayaa ay dhex mari doontaa arsenaal habeen dambe ayay shevil la ciyaari doontaa horyaalkii sbain ee la liga waxaa la wada sugayaa ciyaarta caawa dhex mari doonta real madrid iyo barcelona taas oo loo yaqaano il classico ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka real madrid labadan koox ayaa hadda ku kala jira labadan koox ayaa ku kala jira kaalimaha labaad iyo saddexaad barcelona ayaa ku jirta booska labaad halka real madridna ay ku jirto kaalinta saddexaad laba dhibic oo keliya ayaana u dhexaysa dhinaca siriyaada talyaaniga ciyaaraha dhici doona sabtida maanta haddii aan fiirino waxaa ka mid ah ac milan ayaa caawa booqan doonta barma udinese waxay la dheeli doontaa torino halka spetsia ay torino aan idhaahde cratone la ciyaari doonto hogaamiyaasha horyaalka ee inter milan axadda ayay la ciyaari doontaa calary waa biri doortii xilliga geeska africa latsio iyo hellas verona ayaa is arkaya juventus genoa ayay la dheeli doontaa napoli samdori ayay wajihi doontaa roma iyo bolonyana waa ay is arki doonaan halka fiorentina ay la dheeli doonta atlanta habeen dambe natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi dhegeystayaal dib ayaan idinkala socodsiin doonaa xubinta ciyaaraha intaa ha imaado
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah markana ku soo dhowaada heeskan ay nagu luqaynayaan fanaaniinta saalax qaasim iyo hiban nuura
intan kada loobasadaban haddana kambadhuurisadaye ekaalay intan kada loobasadaban haddana kambadhuurisadaye ekaalay jacaylkii an kabadayba kashayda intuu fadhiistay jacaylkii an kabadayba kashayda intuu fadhiistay intaa igu sii kordhaayo kilkilis buu igu hayaayo anigu karkiyo xanuunka kulayl baan bixinayaay intaa igu sii kordhaayo kilkilis buu igu hayaayo anigu karkiyo xanuunka kulayl baan bixinayaay ada ku hashada bilaabe ma haysaa kaalintaada ada ku hashada bilaabe ma haysaa kaalintaada intan kadsiisiraabaan karkaaro ka duulayaaye kaalay intan kadsuisiraabaan karkaaro ka duulayaaye kaalay intaan cashaqa ka baayay kordhinta xiisaha ku jeeday intaan cashaqa ka baayay kordhinta xiisaha ku jeeday wanaaggaaguun kasbaayay samaha kolkoolinaayay yabkiigu keli ahaayey ma kurbaaddiisa haminaysay wanaaggaaguun kasbaayey samaha kolkoolinaayey yabkii igu keli ahaaye ma kurbaadiisa haminaysay adaku hashada bilaabe nama haysaa kaalintaada adaku hashada bilaabe ma haysaa kaalintaada
haastaasi kabul leh fanaaniinta hibanuure iyo saalax qaasiim ayaa ku luqaynayay iyada ayaana ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo